bismillahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijkii caawo iyo daljir waa habeen arbaca ah oo khamiisi ay soo gelayso labada bisha novembar sanada labada kun iyo lix iyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka caawiya daljirna waxaa ka mid a puntland iyo galmudug oo galabta dagaal culusi ku dhex maray magaalada gaalkacyo maalin kadib markii labada maamul ay heshiis hordhac ah oo xiisadan lagu qaboojinayo ku gaareen dalka isutaga imaaraadka carabta madaxweynaha puntland oo ka hadlay heshiiskaas isaga iyo dhiggiisa galmudug ku dhex maray imaaraadka iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay qabsashada daacish ee degmada qandala mid ka mid a waxgaradka magaalada gaalkacyo oo dhaliilay habka ay dowladda puntland u wajahayso xiisada ka taagan magaalada gaalkacyo guddiga amniga ee gobolka nugaal oo shir ay maanta ku yeesheen magaalada garoowe ka soo saaray qodobo lagu sugayo amniga magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland booliiska degmada wadajir ee gobolka banaadir oo qabtay rag hubaysan oo odayda ah ku dilay degmadaas wadajir deedna isku dayey inay goobta ka baxsadaan guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban oo shir jaraa-id oo ay maanta ku qabteen magaalada garoowe kaga hadlay halka ay marayso xulista xubnaha aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya uga qaybgalaya puntland odayaal iyo nabadoonno ka tirsan mid ka mida beelaha gobolka nugaal oo garoowe ku qabtay shir ay kaga cabanayaan habka loo maamulay xubnihii ay beeshoodu ku lahayd xubnaha aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo toolmaana ayaa idinla socodsiinaya wuxuuna idinka imaanayaa stuudiyaha daljir ee magaalada garoowe waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland kuwa galmudug beriga etoobiya qaybo ka mid a somalilan xeebaha koonfureed ee yeman iyo barta internetka ee raadiyo daljir com gudagale ee maamulada puntland iyo galmudug ayaa galabta waxa uu dagaal culusi ku dhex maray duleedka magaalada gaalkacyo dagaalkan oo laysu adeegsaday hubka culculus ayaa wararku waxay sheegayaan inuu dhaliyey khasaaro nafeed waxaana dagaalkani uu dhacay maalin kadib markii madaxweynayaasha puntland iyo galmudug ay heshiis hordhac ah oo xiisada gobolka mudug lagu qaboojinayo ay halkaas ku kala siixdeen haddaba guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland xasan maxamed khaliid ayaa dagaalkaasi galabta dhacay sida uu ku bilowdo iyo khasaaraha ka dhashayba wuxuu uga waramay jamaal faarax aadan oo ku sugan istuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo galabta waxaa dhacay dagaal dagaalkana iyaga soo qaaday qoladan galmudug baa soo qaaday waana istaagay hadda imise saacadood buu soconaya dagaalku adigu dagaalkaas waxaan isleeyahay adigu muddo laba saacadood laba saac meelahaas uu soconayay iyo laba saac ay barmaadaan waxay waayahay maxaa khasaara oo ilaa hadda aad ogtihiin dhinaciina dhinaca iyaga wax khasaara ma jiraan nin dhaawaca iyo waxbaa jira
waayahay hadda dagaalkii ma joogsaday hadda dagaalka waa joogsaday ayagaana khaladka iska lahaa oo soo weeraray na soo weeraray ayaamtaan oo dhanna waxaan ku jirnay inaan xabado dhicin oo xabadda la joojiyo semberi ayagaa soo wada weerarka ayagaana galabta bilaabay dagaalkan wuxuu kusoo beegmayaa xilli la hadlayay in uu jiro heshiis dhex maray dowladda puntland iyo galmudug oo ka dhacay imaaraadka carabta oo hordhaca iyo baaqyo ay soo saareen qaybaha bulshada qaar ka mida oo nabad ay ku baaqayeen maxaad is leedahay marka heshiiskaas haduuba jiro waa u dhimi karaya dagaalkan galabta
haddii nab nabad la doonayay oo dagaal dagaal la furo waxaad halkaa ka garanaysaa in nabadii ayan waxba ka jirin dagaal iyo nabadna isku meel ma galaan baaqyadaas waa maqalnay dad badan oo idaacadaha ka hadlayana waa maqalnay oo soomaali ah oo nabad ku baaqayay in xabadda la joojiyo anagu awalba waa ogoleen oo waa tii hadda ka hor aan niday hala wada hadlo oo dadka deegaanka ha wada hadlo dhibta dhextaala ayagaa yaqaan qofkii garlayo qofkii gar daran ayagaa yaqaan waxa laga hadlayo ayagaa yaqaan wixii waxa dhib ahoo dhacayaa dadka ay ku dhacayso waa iyaga marka ayagu ha wada hadleen waa baan hadda ka hor soo jeedinay anagu mowqifkaasaan istaagnay intii si guud loo oran lahaa dawlada ha wada hadleen ma aha waxa weeye dadka deegaanka oo dhibtu taabanaysa ha wada hadleen awalba guurtida inay wada hadasho aanu taagnayn sidaa awgeed waxaan ahaan dad ka shaqaynaya in xabad ay istaagto baan ka shaqaynaynay haddana qoladaana waxay ka shaqaynaysaa simberi inay weerar soo yihiin oo weerar ay soo qaadiyaan weeraradii hore kan waxba kagama bedelan kan galabta dhacay xasan maxamed khaliif guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland oo u waramayey jamaal faarax aadan maamulka galmudug oo aan dhankooda la xiriirnay oo ay ka gaabsadeen inay arrintaas ka hadlaan haddaba in kasta oo dagaalkaasi uu galabta dhacay haddana labada maamul siiba labada madaxweyne ee puntland iyo galmudug cabdiweli maxamed cali gaas iyo cabdikariin xuseen guuleed waxa ay maalintii shalay heshiis hordhaca oo ka kooban shan qodob laguna qaboojinayo xaaladda magaalada gaalkacyo ay ku kala saxiixdeen magaalada dubay ee waddanka isutagga imaaraadka carabta heshiiskaas oo ay qabanqaabisay dowladda imaaraadka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa sidoo kale madaxda maamul goboleedyada soomaalida haddaba warmurtiyeedkaas oo ka koobnaa shan qodob ayaa waxaa soo koobaya xasan jaylaani xasan magaalada abudabay ee dalka isutaga imaaraadka carabta waxaa maalmihii u dambeeyey ku sugnaa madaxda maamul goboleedyada dalka sida madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha maamulka hiirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa waxa ay heshiis hordhacay ku gaareen magaalada abudabay ee dalka isutaga imaaraadka carabta waxaana heshiiskaasi garwadaan ka ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dalkaasi isutaga imaaraadka carabta imaaraadka carabta ayaa waxaa la sheegay in sanadkan uu faragelin uu ku hayo doorashada dadban ee la rabo in soomaaliya ay ka dhacdo sanadkan kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii xal waara loogu raadin lahaa dhibaatada iyo sidoo kale colaadda soono noqotay ee magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ka taagan iyo sidii lagu soo afjari lahaa colaadaasi madaxda dowlad goboleedyada dalka waxay caddeeyeen in aan loo baahnayn xilligan in uu sii socdo dagaal sokeeyaha iyadoo lagu guda jiro wakhti xasaasi ah oo la doonayo in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban gaar ahaan doorashooyinka aqalka hoose haddaba wadahadallada iyo sidoo kale falanqeyn kadib waxaa lagu heshiiyey qodobadan soo socda kow in xabad joojina labada dhinac si deg deg ah ay u dhaqangeliyaan labo in la joojiyo dhammaan wixii abuuri karaa colaadtaasi oo laisu mariyo hawada ama saxaafadda saddex in ay dib ugu soo laabtaan dhammaan dadkii ka barakacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee ku sugan duleedka magaalada gaalkacyo afar in labada dowlad goboleed ay soo magacaabaan guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya sidii xal waar ah loogu raadin lahaa khilaafka soona noqday ee ka taagan gaalkacyo shan in kulan deg deg ahi oo lagu soo afjarayo khilaafkaasi laysugu yimaado magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose labaatanka bisha nofembar ee sanadka laba kun iyo lix iyo toban madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa ugu dambeyntii waxay si guud ay ugu mahadceliyeen dalka isutaga imaaraadka carabta kaalinta uu ka qaatay nabadeynta labada dhinac iyo sidoo kale dadaalka uu u galay arrintaasi mahadsanid xasan haykal dhanka kalena madaxweynaha dowladda puntland ayaa shirkaasi uu ka soo qaybgalay kadib waxa uu maanta ka soo degay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari madaxweynuhu shir jaraa'id oo uu ku qabtay garoonka diyuuradaha ee magaalada boosaaso wuxuu kaga hadlay heshiiska dhex maray isaga iyo dhiggiisa maamulka galmudug sida ay dowladdiisa uga go'an tahay fulinta heshiiskaas iyo xaaladda guud ee amniga puntland oo uu si gaarana u taabtay degmada qandala ee gobolka bari oo ah degmo qadiimi ah asbuuc ka horna ay kooxo ka tirsan ururka daacish ay la wareegeen calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waadin salaamaya dhammaantiin waana ku mahadsan tihiin soo dhoweynta madaxda iyo iyo dadka reer boosaasood halkaanaan idinkaga tegey laba beri ka hor waxaa malalayaa waa maalinta saddexaadoo baan soo laabtay dabcan halkaas waxaa ka jiray shir ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya looga arisanayey waxyaabo badan oo khuseeya mustaqbalka soomaaliya iyo geedi socodka nabadda soomaaliyeed dabcan haddii meel isugu tagaana dabcan wax badan oo kale ayaa ka dhasha isutagii aan meeshaa tagnay dabcan waxaa ahayd fursad aan isku aragnay aniga iyo madaxweynaha galmudug iyo madaxdii kale ee dalka ee meesha joogtay dabadeedna wixii taagnaa iyo shidada magaalada gaalkacyood in laga wada hadlo dabcan wixii ka soo baxayna wadahadalkaas waad aragteen oo murtiyeedkii ka soo baxay abudabey ayuu ahaa ahayd in xabad joojin la sameeyo dadku ay magaalada ku soo laabtaan wixii dee xasaasiyad iyo kala fogaansho soomaalia dadankana laga fogaado dabadeedna la dhammaystiro oo si bidkaas aysan mar dambe usoo laalaabanin laga wada hadlo puntland mar walba iyadu dhib ma wadin duulaan ma ahayn mar walbana waxay raadinaysay maslaxad soomaaliyeed iyo nabadgelyo iyo daris wanaag intii ayaa haddana ka go-an waan rajaynayaa in shidadaasi ay insha allahu ay dhammaato xal waaran laga gaaro haddii ilaha yidhaahdo aad iyo aad baan u rajaynayaa dhanka kale waxaan rabaa anoo fursaddan ka faaidaysana inaan ka jawaabo waxaan ujeeda nin xildhibaan aho idaacadaha taagnaay oo ka qeylqelinaya oo wan aan sax ahayn ka sii daynayay iyo dokumentiyo beena lacag baa puntland dowladda federaalku siisay iyo waa la dhuusaday iyo dowladda federaalka way joogtaa inay ka jawaabtaa la rabaa ciddii ay siisay iyo goortay bixisay iyo akaamka ay ku shubtay iyo iyadaa laga rabaa waa ay joogaan jawaabbaa kolley aan ka doonaynaa haddii warkaasi ay dokumenti ay leeyihiin lagu qoray laakiin annagu waxaan caddaynaynaa waxa anagu mucaawanaa iyo wax dhaqaalaho dowladda federaalka puntland ka soo gaaray inaba la ekaatima ay jiraan ciddii caddayn haysaan waxaa rabaa inay ka jawaabto dowladda federaalka wasaarada maaliyaed bay leedahay bangiyo dhexay leedahay xisaabiyo guud bay leedahay hanti dhowrayaal bay leedahay marka jawaacad baan rabaa inay ka bixiyaan hadday igu qorteen warkaas laakiin si u malayn mayo warkaas inuu warjira yahay marka laakiin mas-uuliyad dara weeye inta meel la isu istaago in been la daldalo dadka la jaha wareeriyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin guuriga khayr baa idin rajeynaya arrinta ku saabsan qandara dabcan wataan sheegay daacish puntlandna ma joogayso qandarana ma haysanayso awooday ku joogtay mida ku haysata midna ma ay laha waana laga howlgelayaa insha allah wakhtigooduna waa un maalin iyo dhowr kooban bay joogi karaan hadday u bataan insha allah dee la yidhaahdo dadkana wixii dhib ay ka soo gaarta arrinta iyada ahi dabcan dowladda way ka howlgalaysaa wixii mucaawanana way gaarsiinaysaa shacabka puntland meela joogaanna waxaan ugu baaqayaa wadajir iyo midnimo nabadgelooda inay xagsadaan dalkooda ay difaacaan horumarkana ka shaqeeyaan aad aad baad mahadsantihin madaxweyne gaas oo garoonka boosaaso ka hadlayey barnaamijku waa caawaye daljir mid ka mid a waxgaradka magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu dhaliilay habka ay dowladda puntland u wajahayso xiisadda ka taagan magaalada gaalkacyo isagoo eedna dusha kaga tuuray dowladda federaalka oo uu sheegay inay dagaalkaas horinayso axmed aadan samatar oo booqday xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo ayaa hadalkiisa ku bilaabay بسم الله الحمد لله السلام لله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آه waxaan salaamayaa reeryo danjir iyo dadka ka shaqeey shaqaalihiisa ayaan salaamayaa salaanta koowaad salaanta labaad waxaan salaamayaa muslimka eh, oo dhan meel kala joogaba waa salaamayaa waxaana leeyahay ilaahay muslimka intii muslima meel kastoo ku dhiban ilaahay inuu dhibka ka saaro aada baa muslimku dhibaato badan baa jirta muslimkiiya isagii baa la isku intixaamay isagii baa isku intixaaman adduunkii kalena waa u soo jeestay inuu cirib tiro waxaan leenahay ilaahay dhibaatada ha ka saaro islaamka guud ahaan gaar ahaan waxaan leeyahay soomaaliya ayadaa la isku intixaamay iyadana ilaahay ha dejiyo ha ka saaro dhibka waxa dhibka wadana ilaahay habaari mayne waxaan leenahay ilaahay khayrka ha tuso oo ilaahay intuu tuso khayrka iyo waxa wanaagga ilaahay ha garansiiyo ilaahayna soomaaliya ha dejiyo guud ahaan intaas waa duco inta kale waxa weeye waxaana soo gaaray war aan dee meediyaha waxa weeye nabad waa u baahannahay waana ku baaqaynaa allow nabaday baan leenahay waa ku baaqaynaa laakiin waa inay ku timaadaa xaq nabaddu waa inay xaq ku timaadaa waa inaysan dulmi ku imaan wax kalifaya inay dulmi ku timaadana hadeed maba jiraan waxa weeye waxaan maqlaynaa ha la joojiyo dagaalka waa soo dhaweyneyna boqolkiiba boqol waa soo dhaweyneyna dagaalka in la joojiyo yaa wada marka cidda wada waa in ilaahay xaqa tusaa waxay ku dagaalamayaanna oo ka maqanna oo ay doonayaanna annagu ma aragno ma garanayno waa in rabbi tusaa xaqa oo waafajiyaa oo inay khaldan yihiin oo dulmi ku dagaalamayaan oo inay gartaan oo ku joogsadaan waxaa weeye annagu meesha ilaahay nagu beeray oo aanu degannahay waxaan diyaaru nahay dowlad iyo shacab wixii suuragal ah oo aan u baahan inaanu qabsanno oo suuragal suuragal ah inaanu qabsanno ayaan u baahannahay waa wax cajiib idinna waxaad leedihiin waxaad dhisaysaan dibutaatiyaal iyo haddii alla koraya golo sare iyo golo dhexe iyo golo hoose say waxaasu isu qabanayaan warma nin baa yidhaa la yidhi warma annagaa waalanu sacadan baa laga heesayay horta marka ugu horraysa bal dowladdu duulaanka ha naga saarto dabadeed aan ku heshiino inaan waxa dhisan karniyo in kale taa ka hadla naguma mateshaan annaga oo ciidan iyo duulaan na kor fadhiyo oo caris dhaqaajiyada la leeyahay idinku addeeci mayno nagumana mateshaan inaad tidhaahdaan dowlad baan ka qaybgelayna neeba idinku addeeci mayno nagumana mateshaan nimankiina garowa isku dooranaya haddaadna maqlaysaan naguma matalaysaan idinkuna aqbali mayno in annaga oo caris dhaqaajiyana laleeyahay xamar adadaan oo tidhaahdaan doorashaan u doonaynaa waa iimaan la'aan waa damiir la'aan waa caqli xumo waa dadnimo xumo ka tanaasula baad idin leedahay bal horta marka hore duulaankaana la ka qaada culayska markii nala ka qaado duulaynka oo reerkaasi gurigii ay lahaayeen ay ku noqdaan oo degaankoodii iimaansadaan aan ka wada hadalno inaanu wax wada dhisan karno taana intaasaan leedahay hadalkayga waxaan uga baxayaa annagu saa'il ma nihin cid ma caayayno cid ma godbo wax dhiba kuma wadno laakiin waxaanu leenahay war dadka nagu soo leh car dhaqaaqa war car dhaqaaqa ma aqbali karno wax la aqbali karana ma aha caris dhaqaajiya ma aqbali karno mana aqbali doono haddana ma ma aqbalayno kadibna ma aqbali doono caris dhaqaajiya nimanka raba inay nagu matalaan annagoo xabadha foorkana la kaga hayo xamar intay aadaan yidhaahdaan dowlad baanu idin dhisaynaado dowladdaanu ka mid nahayna been baad sheegaysaan damiirna ma lihidin waxaad tihiin nimanaan damiir lahayn baad tihiin dib bal isugu noqda war xabad baa amaal ku hayaa xagee dowladda kale dowladdiisoo kale soo hubeeyey madaxweynihiisoo ma aha ninka keenay halkan ciidanka oo soo diray cabdikariim iyo ciidankiisa oo wuxuu hayey halkan keenay madaxweynihii dhammaan waddanka matalahay soomaa seebaad wax ula dhisaan seebaad u aqbali kartaan inaa xamara haddaan idinku xabado idinku waydaan xishoonayn war bal dib isugu noqdo oo waxa aad hawsha aad leedihiin waa qabanaynaa bal ka fakara dib ugu noqdo bal dib isugu noqdo maskaxdiin managaa waalan sacdan baa laga heesaya idinkana intaasaan idin leedahay na waxaanu leenahay ilaahu nabaday baan leenahay nabaday baan leenahay laakiin waa inay ku timaadaa waa inay ku timaadaa boosishinka ay leedahay boosishinkeeda waa inay ku timaadaa axmed aadan samatar oo ka mid a waxgaradka magaalada gaalkacyo oo isla gaalkacyo ka hadlayey barnaamijku waa caawiya darjir guddiga amniga ee gobolka nugaal ayaa maanta shir ay ku yeesheen magaalada tangaroowe waxay kaga hadleen arrimaha ammaanka ee magaalada garoowe waxaana shirkaas laga soo saaray qodobo dhowr ah oo amniga magaalada garoowe lagu xaqiijinayo shirkaasi kadib waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha gobolka oo ah guddoomiyaha guddiga amniga cumar cabdulaahi faraweyne bismi illaahi raxmaan raxiim
marka hore waxaan salaamayaa eh, saxaafadda oo hadda halkaa ay ka joogto raadiyo daljir eh, iyo raadiyo garawe shirkaanu eh, waa shirkii caadada ahayd oo maalin kastoo arbacaa guddiga nabadgelyada ee heer gobol oo isugu yimaado dhammaantiis Eh, waxaana looga hadlay eh, qodobo dhowr ah Eh, qodobadaasoo ay ka mid yihiin eh, kow qodobka afar qodob baa looga hadlay qodobka waad in amniga doorashooyinka in amniga doorashooyinka eh, dib loogu soo celiyo guddiga nabadgelyada gobolka nugaal waad ogtihiin oo gobolkan waxaa ka dhacaysa doorashooyin ballaaran oo dadkii masiirka u matali lahaa dowladda federaalk soomaaliya baa meeshan ka dhacaya dadka oo ka dhacayso lagu dooranayo toddobiyo soddon xildhibaan awalna waxaa ka dhacay koob iyo tobanka xildhibaan aqalka sare Eh, wuxuuna leeyahay guddi nabadgelyo heer gobola baryahan habacsanaan baa soo gashay oo waxaad moodaa in guddigii eh, kore inaysan sidii loogu talagalay weli ay shaqooyinkooda u wadin in arrintaas cidda maandaydka u lah oo mas-uuliyadda rasmiga u leh oo ah guddiga nabadgelyada gobolka nugaal in loo- dib loogu soo celiyo shaqada ay gutaan dadkuna uu ku noolaa ku joogo nabad ee doorasho ay si nabada ku dhacdo qodobka labaad oo ah in si deg deg ah wax looga howlgalo ciyaalada rabshooyinka wada iyo moobil furashada baryahan waagii dhoweyto howlgalkii la qaaday waa lagu cirib tiray baryahan dambana waxaa soo batay eh, ciyaalo yaryaroo oo moobilada iyo hadituu waa jiraa maadaama magaalo magaaladu ay magaalo weyn oo camran ay tahay ilaah waa weyne in iyadana si eh, xaafadaha qaarkood eh, laga howlgalo oo ciidanka boolisku ay shaqadooda gutaan oo ay eh, arrintaas soo afjaraan cabashooyin naga soo gaaray shacabka markii annagu shacabka waan ku shaqaynaa eh, cabashadiisa qodobka saddexaad in hay-adaha baaritaanka iyo kuwa sirdoonkuwa ay gutaan shaqooyinkooda waad ogtihiin oo magaalada tan ergooyin badan baa isugu yimi gaadid badan baa soo gelaya ee wadooyin badan baa soo gala in waxa weeye hay-adaha baaritaanka iyo kuwa sirdoonkuwa ay shaqada qabsadaan oo la ogaado qof kasta magaalada imaanaya meeshuu degan yahay meeshuu ku sugan yahay waxa uu ka shaqaynayo awal shaqadu waa socoto magaaladana waa amni laakiin in lalaba jibaaro xilliga doorashada oo xasaasiga ah in la fiiqo bacihii madoobaa oo beersolka ahaa oo baryaha kan maadaama gaadiid badan oo gobollada ka yimi ay soo galeen oo gobollada qaarkood aan bacda madoobe ay iskaba socoto in waxa weeye inta xilligan lagu jiro aan la ogolayn gaari bac madow ama beersolle aan la ogolayn waxaan u baaqaynaa dadweynaha eh, reer nugaaleed iyo kuwa reer puntland oo meesha isugu yimi maadaama caasimaddii tahay qof waliba inuu u fuudeeyo ciidamada hawshooda oo gurigiisa uu ku jeexo qofkii lahaa weeye qofkii aan lahayna waa mahadsan yahay kii ka fiqoo noo haw- eh, noo fuudeeyana waa uu- waa mahadsan yahay isaguna haddiise la fiiqi waayo oo wakti kooban lagu dhammayn waayo garax baanu saari doonaa oo dadka jeebkooda iyo iyo waxay samaynayaan baanu isbari doonaa waana iska fududaanaysaa intaasay waxa weeye eh, eh, eh, buquuq afartaa qodob baanu kaga hadalnay m b ama fiiro gaar ah dhammaan waxaa la farayaa hay-adaha amniga heer gobol iyo heer degmo inay fuliyaan amaradaas Eh, halkaas waxaa ku siixan guddiga nabadgelyada anigu aan guddoominayo guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi maxamed guddoomiye ku-xigeenka koowaad eh, qaasim guddoomiye ku-xigeenka labaad buriir ciise guddoomiyaha degmada xasan goodir taliyaha qeybta gobolka booliska gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji abshir taliyaha xabsiga dhexe maxamed garyare taliyaha c i d da waa qeybta mbaarista mudane cabshir koreen cabshir dhammaan go-aamadaas in la fuliyo waa la isla gartay insha allahu tacaalana waa fulin doonaa haddii aan la idmo waxaan rajeynaynaa shacabka reer nugaaleed iyo reer puntlandba inay la shaqeyn doonaan ciidamada amniga iyo- iyo maamulka si ay ula shaqeyn jireen intaas weeyawa Eh, guddoomiye eh, adigoo mahadsan Eh, sida hadda aad sheegaysid baa eh, garwa waxaa ka dhacaysa eh, doorashadii heer maamul goboleed ee la dooranayey xubnaha puntland u matali doona eh, aqalka sare iyo aqalka hoose ee golaha wakiilada ee soomaaliya Eh, dhowaanahana waxaa aada u soo baxaysa cabashada la xiriirta in eh, dhalinyaro eh, si hab mooriyaan ah u u abaabulan ay meelo badan oo magaalada ay eh, ka geysanayaan falal amniga lid ku ah Eh, soo lama odhan karo marka dhinacii hawsha amniga waad ka gaabiseen iyadoo hawl noocaasii socoto haddana in cabasho noocaasina ay barbar socoto
maya adduunka dhan oo magaalooyinka waaweyn hadda waxaa la yidhaahdaa markii adduunyada laga hadlayo maraykan wuxuu weyn washington gangis baa ka jira wax furta haddee ugawaade waana adduunyada wadanka ugu xooga uguna ciidanka badan wey tuug waa jiraa tuugna wuxuu yimaadaa maraykan xagga inoo dhigo garow aan ka hadalno aan kugu celiyo tuug waa jiraa tuuguna meel kastoo da jooga waa joogaa Ee, haddeer tuug saa'idana ma jire waa un wax yar oo tuugaalaysiya waa la qabtaa waa la xiraa kuwana waa xiran yihiin ciidamadan waxaan u kalsoonnaa inay shaqada qaban doonaan wax haddeer doorashada iyo ammaanka dadkan caqabad ku maahan laakiin dee way iska dhici kartaayo bini aadan baa meesha ku waana magaalo madaxdii puntland oo camiran weeye marka insha allahu tacaala waxa weeye ma anaan gaabina shaqadii waa wadnaa waana wadi doonaa insha allahu tacaala shidee kale ma jirto gudoomiyaha horey baad waxaa u sheegteen inaad u qabateen eh, kuwan moobilada furta oo dhalinyarada ah Een, maxkamad aad horta keenteenna ma jirin oo xukuntay marka kuwii hore aad qabateen xagee ku dambeeyeen
idinkaan laydin soo gudbinaya maxkamaddu way way xukuntay xabsiyadeena ku jiraan waana la xukumay laakiin haddaadan ku gaabisaan shaqadeeni iyo aydan maxkamadaha tageen wax ka duubayn annagu idinla soo doonan mayno fayashoodan waxaa laga helayaa c i d da iyo maxkamadda labadaba waa laga helaya waana xiran yihin waana xukuman yihin
qofkii mobil furta maxaa lagu xukumaa
maxkamadda sharciga maxkamaddu yaalla anu hadda gacantayguma jiro faraweyne oo garowa ka hadlayay barnaamijku waa caawaya daljir booliiska degmada wada jir ee gobolka banaadirna waxa ay galabta qabteen rag hubaysan oo damca inay baxsadaan kadib markii ay dileen oday da-ah oo masaajid ka soo baxay raggaas hubaysan oo ahaa laba dhallinyaro ah ayaa isku dayay inay goobta ka baxsadaan balse ciidamada booliiska ayaa hareereeyey deedna labadiiba inta dhaawacay halkaasi ku qabtay waxaana goobta labadaas nin oo dhaawaca lagu soo bandhigay ka hadlay guddoomiyaha degmada wada jir ee magaalada muqdisho axmed cabdulle afrax iyo guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf jimcaale waxaana guddoomiyaha gobolka banaadir uu halkaasi ka sheegay in askarta howlgalkaas folisay kuna guulaysatay ay siinayaan lacag abaalmarina waxaa hadalka ku hormaray guddoomiyaha degmada wada jir axmed cabdulle afrax Eh, mudan gudoomiye mudanayaal nimankan eh, iyagoo fal arxan darro ah oo ay ku fuliyeen qof shacab ah oo soomaaliyeed eh, oo fal dil ah u geystay ayaa askar gadaal ka soo gashay soo xabadeeyeen Eh, askar kalena dhanka kale ka soo galeen nasiib wanaag halkan ayaa lagu dhaawacay laguna qabtay Eh, shaqadan runtii waxaa wada qabtay shacabka degan degmada iyo ciidamada iskaashanayo aadna uga mahad celinaynaa Eh, runtii waa waa waa guul la gaaray
ciidamadii guushaani soo hooyey waxaan rabaa inaan hortiinna uga ballan qaado lacag shan kun oo doolar ah oo abaalmarin ah ayay leeyihiin haddii ilaa yidhaahdo lacagtaas waxaan ku dhiiri gelinaynaa dhallinyaradii suuro gelisay in nimankan ayaga ah gacanta ku dhigay ee suuro geliya maanta in lala xisaabtamo waxna la weyddiiyo waxaana rajaynaynaa caddaaladda waxa ay ka helaan ayay leeyihiin waxayna dileen ilowle xeefow xuseen nin la yidhaahdo waxaan uga digaynaa dhallinyarada soomaaliyeed ee la mira hibaabinaayo ee loo dhiibaayo bustooladaha ama baabuurta qaraxa loo soo dhiibaayo inay badbaadiyaan naftooda iyo nafta ehelkooda inay badbaadiyaan wiilkan dhallinyarada hadda hooyaa dhashay aabbaa dhalay daday la dhasheen quruxdaanay qabaan ee wanaaggaan nasiib darro waa ka xumaa maanta inay ku dhacdo arrintaas lagula kulmo ay waad iyo aadan uga xunnahay waxaan leennahay dhallinyarada soomaaliyeed ha ka foowjignaato yaan la mira habaabinin yaan la lugoynin ninkii uu soo dhiibay maanta bannaankou joogaa lamana yaqaanno ayaguna ma yaqaanaan sidaas darteed waa nasiib darro guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf jimcaale oo uu hadalka kaga horreeyey guddoomiyaha degmada wada jir axmed cabdulle ayay kuwaasi ahaayeen barnaamijku waa caawiya darsi guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa shir ay maanta ku qabteen magaalada garoowe waxay kaga hadleen halka ay marayso xulista xubnaha aqalka hoose ee u sharaxan baarlamaanka soomaaliya puntlandna uga qayb galaya waxaana shirkaasi jaraa'id hadalla ka jeediyey mas-uuliyiinta heer gobol ama heer state iyo kuwa heer federaal ee doorashooyinka soomaaliya gaar ahaana puntland ku sugan cabdixakiin xuseen xasan ayaa warbixin arrintaasi la xidhiirta inoo diyaariyey guddiga doorashada dadban ee heer gobol oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan guddiga doorashada heer qaran ayaa maanta magaalada garowe waxa ay kaga dhawaaqeen inay furan tahay lana gudagalay shaqadii aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka oo dhowaan lagu wado in lagu tartamo kuraas gaaraysa labiyo toban kursi oo ka mid a soddon iyo toddobada kursi ee puntland uga mid noqon doona baarlamaanka dowladda federaalka siciid jaamac qorsheel oo ka mid a guddiga doorashada dadban ee heer qaran oo goobta joogay ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin ka guddi ahaan sida ay wax u socdaan ilaa hadda waxaana uu hadalkiisii ka mid ahaa sida tan anaa ku hadlay magaca guddiga doorashooyinka heer qaran ee guddiga doorashooyinka dadban ee heer qaran oo halkan u joognay inaanu la soconno mar walba xaaladda meesha marayso qaabka ay doorashadu u socoto ayaan maanta halkan waxaan u nimi hawlihii ugu dambeeyey oo ah sidii loo soo saari lahaa xubnihii soomaaliya u mateli lahaa xildhibaanada u mateli lahaa meesha ka bilaaban lahayd oo ah in koob iyo kontonka qof oo ergeeda ahayd meelihii la rabay in maxay ahayd loogu sameeyo wixii sharci ah oo ah maxay ahayd kaararka ha noqdeen iyo ha noqdeen dejintoodii iyo amrigoodii sidii loo sugi lahaa marka iyadoo ay mas-uuliyaddaas ay saaran tahay guddiga siid oo guddoomiyu yahay muxuu ahaa guddoomiye nabadoon khaliif waxaan halkan markaan leenahay kormeerkaanu soo samaynay iyo markaan aragnay hawsha bilowga siday tahay waxaad moodaa hawl aad looga shaqeeyey hawl runtii dhammaystiran hawl runtii annagu haddaan guddiganahay aan leenahay hawshaasu waa ansax waana hawl fiican daafurkeedu maantana ay ka markaad kacayso in doorashadii soomaaliya oo lagu gaarayo in lagu soo saaro madaxdii waddanka sharci ahaan u mateli lahayd iyo waddanka mas-uuliyiinta ugu sarraysay raggii soo saari lahaa meesha ka bilaaban lahayd ay tahay marka waxaanu ku hadal badan ma ahayn waxay ahayd kormeer baan ku jirnay inaanu goobaha aragno in ergooyinkii oo joogay laftigooda aan aragno marka waxaan leenahay hawshan waa hawl aad iyo aad u fiican waana hawl runtii sidii la rabay ay buuxiyeen shuruuddoodii guddiga siid waxqabadkoodii mas-uuliyaddii saarnayd aad uga soo baxeen marka anigoo ku hadlay magaca guddiga maxay ahayd siid oo heer qaran ah inta mas-uuliyiinta ila socoto harahayga fadhiya annagu kormeerkan ku jirnay oo ka mid yahay wasiir burhaan ka mid tahay farduus iyo sahro inta waxaan leenahay waa kormeerkaygu anigu waa ku qanacnay waana soo dhoweynay waana mahadsantay guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer gobol puntland khaliif ow cali oo isna hadlay waxa uu sheegay in la guda galay shaqadii aqalka hoose wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey in sidii la rabay ay u dhacdo isagoo sheegay in ergooyinka la xarayn doono si ay wacyigelin kooban loo sii siiyo iyo kaararkii aqoonsiga erganimo
waxaan marka rabnaa halkaan inaan ka daahfuro shaqadii oo la sugayey aqalka hoose inay bilaabato inay si rasmiya u bilaabatay maantay haddii ilaahaga idmana ilaa toddobaadka soo socda macal codayntii ay dhacayso waxaan marka u sheegaynaa ergooyinka boqolkiiba sagaashan way soo xiriyoodeen intaan ka warqabno boqolkiiba tobanka harsanna waxaan isleeyahay ilaa maanta ayay soo dhammaystirmayaan waxaan rajaynaynaa shaqadaan inay u dhacdo si hufan oo sidii loogu talagalayah intaasba uun nuxururku ahaa inaanu sheegno dhammaantiin waa idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada u jeclaan lahaa horta dadku hadday shaqo hayaan shaqadu khalad wuu ka yimaadaa waxaana la yidhaahdaa qof shaqa qof shaqo hayabaa wax khaldehe qof meel iska fadhiyaa wax kama khaldamaan waxa weeye khalad yar baa dhacay taladkaas xoogaa degdega buu ahaa annaga ergooyinku way noo yimaadaan inta badanna boqolkiiba sagaashan ergooyinka noo yimaada hadal baa daba jooga hadalkaasi si kasta ha ahaado cabashooyin baa jira cabashooyinka dadka waan qaabilnaa waan ka qabannaa waan tixgelinaa ugu dambayntana miiskaa la soo saaraa qof walba cabashadiisa iyo wuxuu ka cabanayey arrintaas qaymayn baa lagu sameeyaa cabashada halkaa taal iyo waxaannu isu eegnaa habraaca iyaga iyo nidaamka iyo xeerarka iyaga aan ku shaqaynaynay haddii ay muuqato cabasho adag amase u baahan in ama loo gudbiyo gudiyada sare ee sida guddiga fiid iyo guddiga kaleo khilaafaadka waa joojinnaa ama waa gudbinnaa haddaannu u aragno inay cabashadaasi tahay midaannu ku filannahay oo sharciyadeedu ay dhammaystiran tahayna waa waa waa wadnaa xubnaha kan ay guddiga khilaafaadku yidhaahdeen ha la joojiyo annagu horey baannu u gallay aad iyo aad baannu isugu taxallujinnay cabashooyinkoodii oo dhan baannu qabannay waa ka ugu dammayntiina waxaannu qaymayn ku samaynay qaababkii laga fiirinayay sida la tashigii iyo ciddii xaqu lahayd waxaan ma soo qortay iyo astaynta ciddii xaqu lahayd ma astaysay iyo arrimahaasoo dhan waan ku qanacnay sidaasaannuna ugu yeeray ergooyinka shaqadana waa la kala leeyahay oo guddiyadu waxay leeyihiin waajibaadyo kala gedisan bay leeyihiin habraacyaa jira waxa weeye annagu wixii nagu adkaada maandaydka iyagu waxa weeye inaan u gudbinno guddiga sare oo hadda fadhiya oo guddiga sare markii ay iyaguna eegaan oo arrintaas hadday ku fillaadaan oo xallin karaanna way xalliyaan haddii kalena markaasay iyagu go'aan ka gaaraan hadday u gudbinayaan guddiga khilaafaadka marka arrintaasi iyadoo aan la marin oo sistamkaasi dhicin baa xoogaa waxaa lagu degdegay inay guddigu soo saaraan qoraal arrintaasna waa la xalliyey waa laysweydiiyey guddiga guddoomiyihii guddiga sare ee fiid iyo guddoomiyihii guddiga khilaafaadku arrintaa way ka wada hadleen waxaana laysla garawsaday hawshaasi inayan joojinta iyagu xaqu lahayn haddii la joojinayo doorasho socota guddiga sare ee federaalka ayaa xaq u leh iyagiina waa iyaga dhinacyaga fadhiya oo hadda wax dhibihi ma jiraan arrintaasina arrin yar oo irirabay ahayd oo dhacday waana la saxay wax dhibihi ma jirto shaqadana hadda qofku muxuu u khaldamay la dhihi mayo maxaa yeelay qofku shaquu ku jiraa qofka shaqada ku jirabaa wax khaldahe sidaan hore u sheegay qof meel iska fadhiya waxba kama khaldamayaan hadalka guddiga doorashada ayaa ku soo aadaya iyadoo beelo badan ay cabasho ka soo yeerayso siiba sida loo xulay ergooyinka qaar cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe
dhinaca kalena odayaal iyo nabadoonno ka tirsan mid ka mida beelaha gobolka nugaal ayaa shir ay maanta ku qabteen magaalada tangarowe waxa ay cabasho kaga muujiyeen habka loo maamulay xubnihii ay beeshoodu ku lahayd aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee deegaanada puntland uga qaybgeli lahaa kunoqa cabdixakiin dhowaan waxaa lagu wadaa inay magaalada garowe ka qabsoonto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda dhexe iyadoo arrintaasi ay jirto ayaa hadda waxaasi soo taraya cabashada beelaha qaar ka imaanaysa magaalada garowe waxaa shir ku yeeshay qaar ka mid a waxgaradka beesha ciise maxamuud waxaana ay gebi ahaanba ka soo horjeensadeen ergada kursiga beeshu ay ku leedahay xubnaha dhowaan la dooran doono iyagoo sheegay inaysan waxba kala socon meesha laga keenay ergooyinka iyo halka laga soo xulay nabadoon maxamed diiriyo qorane oo ka mid a nabadoonnadii maanta kulanka garowe ku yeeshay waxa uu sheegay in la afduubay ergadii beesha ayna ahayd in lagala tashado nabadoonnada beesha waxaana hadalkiisii u dhacay sida tan sida aynu arki jirray maanta uguma ay horrayso dalka soomaaliya waxaa ka dhici jiray doorashooyin baa ka dhici jiray mid walbaba saal waxay lahayd dastuur iyo nidaam loo raaco tan maanta aynu joogno markaan gadaal ugu soo laabto meeshaan arrinta ka taagan oo dhibaatada maanta ku abuudhay beesha halkan degan ama beelaha halakan degan waxay tahay saddex kursi baa meeshaanu ay lahayd dadka degani waa dad walaalaah oo tiro badan laakiin markii aan ka hadlo beelaha ciise maxamuud oo ka tarjumaysa wax qaybta ciise maxamuud uu leeyahay midna waxaa lahaa muuse ciise midna waxaa lahaa abubakar ciise meesha abubakar ciise kursigii iyagu ay lahaayeen waxa uu aaday meesha la yidhahdaa kismaayo tala guud oo ciise maxamuud ku midaysan yahay saddexdooodii ka dhaxaysana kuma aadina wuxuu ku aaday tala gaar ah oo aan filayo abubakar ciise laftiisu waxgaradkiisu inuusan isku raacsanayn qaarkoodna sida annagu aanu xogmoogo oganahay ay xogmoogo oga yihiin arrintaa iyadahay kismaayay aaday kursigii soo haray waxaa dhacday meeshii la rabay in la waafajiyo konton iyo kowda xubnood oo ay shan qof u sharaxan tahay afar nin iyo gabare u sharaxan tahay waxay noqotay guruubaysi in la yidhaahdo oo guruub gaar ah oo hadda aana tilmaamayn siday kale yihiin guruubadu waa iska fara badan yihiin noocyo badan bay leeyihiin ma tilmaamayo sidaa iyo sidaa iyo sidaasay u qaybsan yihiin afkayga waan kala xishoonayaa laakiin guruub gaar ah baa kursigaas gacanta ku dhigay si aan waafaqsanayn nidaamkii iyo dastuurkii u degsanaa iyo waxqaybtii ciise maxamuud ay wax ku qaybsan jireen beelbeel ugu qaybsan jireen ayaa loo tarjumay oo loo waafaqay kursigaas muuse ciise guruub gaaraba waxay la aadeen guriga suldaan siciid suldaan maxamed garaase kursigaas halkaas baa taladiisa lagu gooyey dad aan badnayn oo kooxa oo gaaban oo haddeer magacyadooda iyo nidaamkooda iyo siday u kala qaybsanaayeen aanan ka sheegayn meeshabaa u teliyey tala ciise maxamuud laguma qaybin muuse iyo abubakar iyo maxamed saddexdii oday baa waxaa laga soo qaybiyey ergooyinkii dooran lahaa ergooyinkaa dooranaya xataa ma waafaqsanayn in la ogeysiiyo mar haddii ciise maxamuudan loo qaybiyey xubnihii ku shuqul lahaa reer kastaaba nabadoon buu leeyahay nabadoonka qabiilada uu ka dhashay baa magacaabatay ee cid dibadda uga magacowday ma jiro xil iyo maxaanku yidhaahdaa arrimaha u guto oo qabiilkaaba loo magacaabay qof dibadda isaguo ku ilaalinayo oo le anigaa kula jira hawshana mma suurtoobi kadho waa dhaqan soo jireena weeye oo weligii jiri jiray annagu aan ku garaacsanay aanu ku dhalannay waxay tahay marka arrintaa iyada ah waa arrin ummadda wixii loo sheegay ama dibad ha joogeen ama guda ha joogeena aad iyo aad madaxa looga ruuxay waa laga yaqyaqsaday afkayga igala xishoonaya inaan idhaahdo laakiin madaxa aad looga gelgelay inayan muwaafaq ahayn oo ayan habboonayn dad baa la qoray guruub gaaraba hawshaa ku tallaabsaday ciddii la rabay baa kursigaa loo aslixiyey annagu waa ka dacwoonnay haddii aanu wadnay ka soo horjeednay guruubaysigaas aanu ka soo horjeednay ujeeddayadu ahayd sida xaqa ahayd oo dastuurka waafaqsanayd oo ummadda soomaaliya joogto oo soomaaliya ku hadasha oo aynu wax wadaagno waxna inoo kala qaybsan yihiin aynu la wadaagnayo konton iyo kowdii xubnood inay u tartamaan hoolkana ay tagaan annaga oo doonayna dacwad waxaanu ugu tagnay ergada maxaanku idhaahdaa guddiga loo xilsaaray puntland oo uu madaxu yahay nabadoon khaliif aw cali guddigaas laba jeer baanu arrimaha iyaga u sheegnay waxaanu u jeedinay wixii meeshaa ka socday waxaanu u jeedinay wixii maxaanku idhaha fikriya arrintaa iyada aan ka qabno wax habay yaraatee nooga soo asluxay iyo wax uu nagala soo hadlay nabadoonku habay yaraatee ma aysa jidho isku jiil baanu nahay oo nin walbaba maalintay qabsanaysaa iyo isna waa nabadoon anna nabadoon baana ninkayga hadlaya laakiin waxay ku qurux badnayd labadii geeljilahay waa isdixgelayaan labada isim waa isdixgelayaan labada nabadoon waa saaxiib labada siyaasi heer baa ka sameey ka dhexeeya haykal guud ayago ay ku ballansan yihiin ku ballansan yihiinoo walaala ku yihiin oo saaxiib ku yihiin haba yaraatee khaliif aw cali wax tixgelina telefoonkaygana waa u yaqaanaa anna kiisa waa aqaanaa wax haba yaraatee tixgelina uu isoo qiimeeyey oo sooxaybnimo iyo tulnimo ii soo qiimeeyey ma jirin guddigana isagaa madax u ahaa arrintaas iyada ah halkaas waa ka duraynaa oo waa ka duran tahay khaliif aw cali iyo guddigiisa dhanka kale nabadoon maxamed cabdulaahi jibriil oo isna ka mid a nabadoonnadii goobta ka hadlay ayaa sheegay inay ka digayaan qaabka loo xulay ergada kursigaasi
doorasho xaaraan ah oo aan ku socon sidii loogu talagalay baa ka socota gobolka magaalo madaxda doorashadaasoo majara habaabin lagu sameeyey hadday tahay xubno lasoo xuleeyey hadday tahay qorshihii soomaaliya ku heshiisay oo qoondadii dumarku lahaayeen oo saddexdii xubnoodba inay gabdhuhu xubin yeeshaan ahayd oo saddexdii xubnoodoo beesha ciise maxamuud lahayd oo mid aqalka sare ahaa oo madaxweynaheenii hore puntland loo magacaabay oo la siiyey annaguna raallida ka ahayn labadii kaleo midna kismaaye la geeyey oo beesha abakar ciise lahayd midna muuse ciise lahaayeen oo hadda arrinteeda laga hadlayo qorshaha soomaaliya ku heshiisay sida sharcigii madasha dhigayo oo soomaaliya ku midaysan tahay beesha caalamkuna ay goobjoogga ka ahayd lana socoto waxay ahayd in ay gabdhuhu xubin yeeshaan mar walba arrintaas waxaan aaminsannahay gabdhaha ma ahay inaan raguba tartami karin iyadoo dad khasab ah la rabo in khasab lagu soo saaro nabadoonnadii la rabay inay ka yimaadaan ergooyinku oo soo qoraan iyadoo aan la soo marin suuqa dad laga qortay aan sharciga waafaqsanayn guddigii doorashada dadbane heer puntland guddigaas waxaan leenahay guddi cadaalada maahe waa guddi garab ah madaxweynaha puntland oo guddigaas magacaabay iyo ciddii kula lug lahaydba waxaan leenahay cidna ma matelaan hadda diiwaangelin iyo hawl bay wataan baa la yidhi waxaan uga digaynaa magaalo madaxda puntland oo hadda doorashooyinka caalamiga ahy ka socdaan in amniga la ilaaliyo in aysan qaabkaa haddii wax lagu sii wado wixii ka yimaada mas-uul ay ka noqon doonaan guddiga doorashadu oo hadda hawsha wada ka joogaan leenahay waa uga digaynaa cabashada qaar ka mida beelaha soomaalida ka soo baxaysa ayaa si soo taraysa waxaana maalintii shalay ahayd war qoraal ah soo saaray guddiga xalinta khilaafaadka heer gobol waxayna ka digeen in la xareeyo ergooyinka shan kursi oo ka mid ah kuwa guddiga doorashadu wuu sheegay in shanta bisha lagu tartami doono waxaana kuraastaasi ka mid ah kursigii beesha maanta garowe shirka ku yeelatay cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe
guddiga doorashooyinka ee maamulka galmudug iyaguna waxay soo bandhigeen halka ay marayso xulista xubnaha galmudug uga qaybgalaya aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya warbixin arrintaas la xiriirtana waxaa istuudiyaha daljir ee magaalada cawud waa ka soo jeedinaya cumar laki maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegayaa in hadda heer gebagaba ah ay marayaan hanaanka doorasho ee xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soo socda afhayeenka guddiga hergelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug yuusuf diiriye maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in labada bishan oo maanta ku beegan ay bilaabanayaan diiwaangelinta musharaxiinta ku loolamaya kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka waxa uu sheegay in musharaxiinta aqalka hoose inay isdiiwaan gelinayaan si howlaha la xidhiira doorashooyinka loo gudagalo afhayeenka oo magaalada cadaado kula hadlay qeybaha saxaafadda ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen ilaa iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaal ergo oo dooran doona sagaal iyo toban xildhibaan oo ka mid noqon doona baarlamaanka federaalka isagoo intaa raaciyey inay bilaabayaan samaynta kaararka aqoonsiga ah ee ergada musharaxiinta sagaal iyo tobankaa kursi waxay garo arbacay iska sii diiwaangelinayaan xarunta guddiga doorashooyinka galmudug ayay iska soo diiwaangelinayaan waxaa la rabaa dhammaan musharaxiintaas inay yimaadaan xarunta doorashooyinka si ay u diiwaangeliyaan sidaas ayaa hadda hawshii intii badnay ku socdaa asbuucyada soo socotana waxaa bilaaban doonta doorashada aqalka hoose guddiga doorashooyinka galmudug waxaa soo gaadhay sagaal iyo labaatan foom oo ku saabsan kuraasta laga dooranayo galmudug waxaa halkaa kuraastii ka dhiman oo la rabo in lasoo dhammaystiro toddoba kursi sagaal iyo toban caawa waxay ku jiraan gacanta guddiga doorashooyinka sagaal iyo labaatan waxaa dhammaystirmay oo hadda diiwaangelintoodii dhammaatay eegadiisi diiwaangelintu sagaal iyo toban kursi ayay dhammaatay toban kursina waxyaaba yar oo dhammaystir ah ayaa wax laga bilaabo berito arbaca ah waxaa kaarka aidiga la siinayaa sagaal iyo tobankaa kursi ergooyinkii ku qornaa ayaa la siinayaa guud ahaan caasimadaha dowlad goboleedada ka jira gudaha soomaaliya ayaa waxaa ka soconaya qabanqaabada loogu jiro qabsoomidda doorashada xubnaha aqalka hoose taa oo laga sugayo dhammaan maamul goboleedadu inay si rasmi ah u soo doortaan xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda soo socota
magaalada muqdishona waxaa lagu qabtay shir ballaaran oo looga soo horjeedo tacadiyada ay saxaafaddu la kulmaan haddaba faahfaahin arrintaasi la xidhiirta waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryahayaga ismaaciil turki xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan ka daa xasuuqa socdiida oo ka daa xasuuqa socdiida
kala fadhiga lixdan iyo sideedaad golaha guud ee qaramada midoobey ayaa kulan ay yeesheen laba kun iyo saddex iyo tobankii waxa ay maanta oo kale labada bishan nofembar ay kulankoodii ku go'aamiyeen maalinta caalamiga ee soo afjaridda la xisaabtan la'aanta dembiyada loo geysto weriyaasha munaasabad ballaaran oo ay si wada jiraan usoo qabanqaabiyeen ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasoj dallada simha iyo ururka saxafiyiinta gabdhaha ee s w j oo lagu weynaynayay maalintan ayaa maanta waxaa lagu qabtay qeybo ka mid ah magaalada caasimadda ee muqdisho gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasoj maahir jaamac aadan oo ugu horreyn ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in hadafkooda uu yahay inay helaan weriyaasha mar weliba waddo cad oo cadaalad ah oo la waafajinayo dadka caadiysta waxyeelo gaadhsiinta weriyaasha isku soo bixeennan wuxuu muujinayaa inaan si midaysan oo midnimo ah oo weliba cod sare ah aan ku muujinno inaan doonayno la xisaabtan in laga sameeyo dhibaatooyinka loo geysanayo weriyaasha oo aanay noqon kuwa maalin boqol lagu soo xirto oo aanay noqon kuwa maalinba meel looga dhaco oo ay noqdaan weriyaashu kuwa cadaalad hela sida ay dawladdu ballan qaadayna waxaan rajaynaynaa iyo nidaamyada kale iyo maamullada kaleba runtii inay suuro geliyaan arrinkaa waxaa kaloo noo muhiima inaan muujinno marxaladda aan ku shaqaynayno waa marxalad aan dulqaad ku wadno waxa la waxyeelaynayo waa dad dhallinyaro ah oo saxafiyiin ah oo wiilal iyo gabdho intuba isugu jira iyaguna waxaan jecel nahay in loo helo maslaxad ka duwan waxyeelayntan iyo dhibaatada lagu hayo oo suuro gelin kartaa inay iyagu qodhooda runtii ay ka sii qayb qaataan isbeddellada wanaagsan ee dalka uu gelayo nasaj ahaanna waxaan aad u dhiiragelinaynaa in la helo maslaxad wanaagsan oo wariyaasha soomaaliyeed u noqota difaac hadday tahay xuquuqiyan iyo hadday tahay nolol ahaan intuba nuure maxamed cali oo ah saxafi ka howlgala idaacad ka mid ah idaacadaha muqdisho oo xubin ka mid ah xubnihiisa jirkiisa kuwaay qarax loogu xidhay gaari uu watay tobankii nofembar laba kun afar iyo tobankii xilli uu marayay isgoyska kilomitir for ee magaalada muqdisho dhankiisa mar uu ka hadlay munaasabadda waxa uu ka codsaday dadka damacoodu yahay in ay dhibaateeyaan wariyaasha in ay ka waantoobaan la joojiyo oo weliba cod dheeraan ku sheegaya in la joojiyo xadgudubyada lagula kacayo saxaafadda oo aniga baan ka mid ahaa dadkii xadgudubyadaasi loo geystay waxaan leenahay bliis bliis bliis naga joojiya xadgudubyada way bateen way bateen way soo noqnoqdeen waxaan leenahay nalaga joojiye intii geysatay allaaliya inta suuragal ah in lala xisaabtamo aad baan u dhiirigelinaynaa oo aan helno cid daba gasho haddii ahaan leed dowlad haddii kale haddii ahaan leed ururo caalami ah in la xisaabiyo oo la daba istaago ciddii ku xadgudubtay saxaafadda hadday shaksiyad ahaan lahaayeen iyo hadday hay-ado ahaan lahaayeen iyo hadday ururo kaleta ahaan lahaayeenba in laga daba tago intii suuragal ah inta kalena laga hor istaagay inaysan ku xadgudbin saxaafadda ayaan aad u dhiirigelinaynaa oo ay tahay sababtaan maanta isugu soo baxay xogayaha ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee masaj maxamed ibraahim macalimow oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in xalay uu la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uuna u bandhigay sida uu sheegay walaaca ay qabaan xilligan wariyaasha soomaaliyeed xalay waxaan la kulanay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud walaaceenna iyo dhibaatada wariyaasha ay qabaanna waan u gudbinay isaga iyo madaxdii kale la joogay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga iyo wasiirka warfaafinta iyo taliyayaha ciidamada nabadsugyadu waxay dhammaantoodba ay ballan qaadeen in halkaasi ayiyagoo mada madaxweynuhu uu sheegay in ay u istaagi doonaan in wariyaashu ay noqdaan kuwa nabdoon iyaguna wuxuu codsaday in wariyaashu ay noqdaan dad mas-uula warka ay sheegayaan xaqiiqo ku dhisan sidaasaanan maaragtay rajaynaynaa in ballantaasi ay qaadeen madaxdu ay ka dhowowdo wariyaashana sidoo kale waxaa laga rabaa iyaguna in ay maadaama dalkeenna uu yahay dal burbur ka soo kabanaya in iyagana dalkeenna ay u turaan laakiin dhibaato in weriye loo sii geysto oo lasii dhibaateeyo wax loo dulqaadan kara maaha saddex weriye ayaa sanadkan la dilay oo laba ka mida bartilmaameeda ay ahaayeen ninna qarax uu ku dhintay labaatan weriye inka badanna waan diiwaan gelinay oo meelo kala duwan oo hadda dalka lagu xihay afartii bilood oo u dambaysay marka waa garan kartaa xarigga iyo dhibaatada wariyaasha lagu hayo qaarkoodna way weli cabashadoodu way taagan tahay qaar ka mid ah wariyaasha oo aan dareenkooda weydiiyey ayaa waxa ay sheegeen in ay ka xun yihiin sida aan loola xisaabtamaynin shakhsiyaadka maalin cad wariyaasha beegsanaya waan ka xunnahay anagoo haddaan nahay baaweynta saxaafadda soomaaliyeed waxaan jecelnahay inaan meel ugu soo wada jeedsano oo aan dareemi karnaa xaaladda waddanka uu ku jiro inaynaan saamixaynin wax badan oo saxfiyiinta ay rabaan in ay u suurta gasho marka waxaan ilaahay ka cod inuu waddankeeni aan gaarno heer isla xisaabtan dhab ah uu jiraayo ciddii waxyeelayso wariyaha lala xisaabtamo waxyeeladii wariyaha uu geystana qodhiisii lala xisaabtamo saxaafadda soomaaliya waa loo hanjabaa qaarkood dhibaata loo geystaa runtii sidaad la socoto wariyaal fara badan oo saaxiibadeen ayaan weynay ugu dambeeyey saaxiibkeen allah u naxariistay cabdicasiis maxamed cali xaaji runtii maantana bulshada caalamka iyo guud ahaan qof walba oo oo aan isleenahay dhibaatada saxaafadda wax waa ay ka qaban kartaa runtii baaq wada jir ayaan u direennaa marka waxaan leenahay dhammaan ummaddana dhegaysanaysa iyo hadday ahaan lahayd dowladda federaalk soomaaliya in laga daayo saxufiyiinta ataaga gooniga oo lagu hayo in loo arko saxufigu inuu yahay qaar ka mid ah bulshada weliba xubnaheeda ugu muhiimsan iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta tacdiyada loo geysta wariyaasha ee laisku ciqaabin hadday ahaan lahayd nin shaar dowladeed wata iyo hadday ahaan lahayd qof kale oo qabiil ku hubaysan iyo weliba dhibaatooyin kaleetaba runtii eh, waxaan ognahay in dhibaatooyinkaasi ay ka mid yihiin eh, eh, xarigga iyo jirdilka oo aad og tahay toddobaadadii u dambeeyey in wariyaal soomaaliyeed loo geystay eh, eh, dil iyo weliba jirdil oo qaarkood xabsi la dhigay oo ay ku jiraan kuwa soomaaliya oo la shaqeeya eh, internationalka iyo kuwa gudaha marka maanta waxaan leenahay eh, oon uga faa'iidaysanaha fursaddan wariyaasha naftooda waxaa looga baahan yahay inay xuduudooda mideeyaan sanadkan gudihiisa muqdisho waxaa lagu dilay saddex saxafi laba bartilmaameed ayay ahaayeen midna waxa uu ku dhintay wararkii hotel saxafi ee magaalada muqdisho oo warbixin uu ka soo duubayey ismaaciil axmed maxamed ismaaciil turki raadiyo daljir magaalada muqdisho
warbixintaas ismaaciil turki uu ka soo jeedinayey magaalada muqdisho ayaana ugu dambeysay barnaamijka caawiya daljir oo akhyaarayay anigoo tolmaan aan ka soo jeedinayay stuudiyaha daljir ee magaalada garoowe dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteena intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno nabadey